madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay dab qabsaday meherado ganacsi oo ku yaala magaalo xuduudeedda wajaale iyo sidoo kale dagaal beelo walaala ah ku dhex maray koonfurta gobolka sool kuwaas oo baaqu diray madaxweyne muuse oo ka hadlay kulan howleed u soo gebagoobay golaha cusub ee wasiiradiisa ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in laga howlgalo arrimahaasi iyo khasaarihii ka dhashay wariyaha v o e da hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan hargeysa inooga soo diray madaxweyne muuse biixi oo ka hadlay kulan usoo xidhmay golaha cusub ee wasiirada ee uu dhowaan magacaabay oo la xidhiidha wada shaqaynta xukuumadda iyo howlaha horyaala ayaa kasokow inuu ku dheeraaday muhiimadda kulankaasi u lahaa xukuumad ahaan iyo sida bulshadu uga filayso waxqabad hor leh waxa uu ka hadlay shaqaaqaq beelo walaala ah ku dhex martay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka sool waxaanu baaq u jeediyey dhinacyada diriirtu dhex martay iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysan karta waxaanu halkan baaq uga dirnaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku dilaaya koonfurta bari ee sool magaalada qoreylle dagaalkaasi dagaal loo baahayay maaha dad badanna wuu ku dhintay sanado badanna wuu socday saddex dalna wuu saameeya somalilan iyo soomaaliya iyo ethoobiya wuu sameeya waa halkay saddexda xad isku yimaadaan waxaanu baaqu dirnaa dadka walaalaha halkaa isku dilaaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba kordhineyn muddo ka badan toban sana dagaalkaa socdaa u kolba intuu dabaha daba soo horaya kol walba ugu yaraan toban labaatan intaasu qof baa ku dhinantay intaasaa ku dhaawacantay sabab aynu sidaa dagaalkaa riiqdaa dheer isugu dhimano oo dadkaasi u dhintaana garan maayo wixii muslina iyo soomaali ah ee waxgarana waxaan leeyahay arrintaa laga gulmado o arrintaa xal laga galo waara oo lagu dabeeyo ayaanu baqaa u diraynaa waxgaradka saddexda dowladood ay saamaysaba diyaar baanuna qaybta inuu nabaddaa ka qaadano waayo somaliland nabadday hogaamisa geesta kale madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay dab khasaare badan ka geystay magaalada wajaale ee xuduudka somalilan iyo etoobiya waxaa kaloo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday wajaale xaafad baa gubatay danyara weliba oo intii danyarta ahayda toddobaatan guryo ka badan wixii xoolo hoos yaallay waa gubteen oo waa shafbeeleen nasiib wanaag halkaa cid kuwa dhiman isla maanta tobankii guri gebri ku yaalla ayuu dooqabsaday hooyadan layaa ka tagtay caruurtiiba guriga kaga tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay gubtay kale ka baxay intaba waa tacsiidanaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa debdebiska somalilan oo hargeysiya booraba kagudbaday ka gurmaday saddexda habeenimo waxaa gacan weysiiyey dadka wajaala degan isagoo cambi wada shaqeyn saasaari magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka qoladana waa hambalyeynanaa in gurmadka iyo faajiraanta aynu lahaano waxaan noo rajeynayaa hawl wanaagsan dadku rajo badan badan bay naga qabaan xukuumaddana intaynu halka fadhido rajo badan badan baa lanaga qabaa dhibaatadana waxay dhacdaa markay rajada iyo waxqabadku isgaari waayaan iyadoo duruufo ma jiraan laakiin innaga waxaa inaga hor ilaahaya inaynu inta badan inta ugu badan dadaali doono wixii dalka qabsooma shicibkuna abaalka ma qariyaan oo haddii ay arkaan wax toosan wayna gargaarayaan dhinaca kale ciidamada dabdamiska somalilan oo arrintani dabka war-saxaafadeed ka soo saaray ayaa sheegay suuqan uu ahaa mid aada u baaxad weyn oo cabirka uu ku fadhiya dhulahaan uu gaadhayo boqol iyo afartan mitir oo isku wareega waxaa murtiyeedkaasi lagu sheegay in gurmadka dabdamisku ay ka tegeen magaalooyin kala duwan oo hargeysa iyo boorama ay ka mid yihiin dabkaasi oo ah mid baaxaddiisu weyn tahay ayay ciidamada dabdamisku sheegeen inuu qaatay muddo saacadaha bakhtiintiisu waxaanu waxyeelo ba-an soo gaadhsiiyey sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi meherado tiradoodu gaadhayaan ilaa sagaashan meheradood warmurtiyeedkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dabdamisku ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan hanti gaadhaysa ilaa lix iyo toban qasnadood oo ay ku jiraan midda ugu yar lacag dhan labiyo toban kun oo dollar iyadoo isugeyn hantida la badbaadiyeyna qiimaheeda lagu sheegay laba boqol oo kun oo dollar halka sida ay sheegeen ciidamada dabdamisku ay badbaadiyeen lacag dhan hal milyan laba boqol iyo sideetan kun oo bir oo lacagta etoobiya ah waxaana warmurtiyeedkaasi lagu sheegay in lagu guulaystay xakamaynta dabkaasi dhinaca kale waxay ciidamada dabdamisku sidoo kale ay sheegeen in howlwadeenno dhan boqol iyo laba dabdamiye ay ka howlgaleen xakamaynta iyo deminta dabkaasi iyadoo dhaawacyo fudud ay soo gaadheen sideed iyo toban dabdamiye oo ka mid a howlwadeennadii ciidamada ee hawshaasi ku mashquulsanaa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa